dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa in door weyn ay ka qaadato taageerada ay siiso dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadan dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab ee soomaaliya maraykanka ayaa waxa uu shaaciyey in ciidamada dowladda soomaaliya ay ka caawineen howlgallo ka dhana al-shabaab kuwaasoo ay sheegeen inay ka fulinayaan koonfurta soomaaliya warkan ayaa yimid markii dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku dhawaaqay duulaan xoogan oo lagu qaaday al-shabaab taasoo ka dambeysay qaraxii afariy tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho inkastoo aysan jirin cid weli sheegatay mas-uuliyaddiisa dowladda maraykanka ayaa weerar milatari ka fulisay soomaaliya markii talada dalkaasi uu la wareegay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka gaar ahaan kuwa aan ciidawadin ee loo yaqaan droniska ayaa sagaal iyo toban weerar ka fuliyey soomaaliya ilaa iyo bishii janawari ee sanadkan weerarkii ugu dambeeyey oo duqeyna ayaa waxaa diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay ku qaadeen goobo ay al-shabaab kaga sugnaayeen gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya